dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana kusoo dhowaada caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayska washington ee caawana waxaynu gebi ahaantiiba ku soo qaadan doonnaa islamarkaana aynu dib ugu milicsan doonnaa qaar ka mida sheekooyinkii iyo weliba suugaantii aynu ku soo wada caweynay sannadkan sii galbanaya ee laba kun iyo siddeed iyo toban dabcan waa xaqiiqo barnaamijee lababa kaga gayoon mayno inaynu ku soo koobno qisooyinkii iyo weliba dhacdooyinkii aad nagula wadaagteen barnaamijka hase yeeshee waxaynu ka xusi doonnaa qaybo ka mid ah walow ay ahaayeen qaar aan kala dhicin haddii aynu ku horrayno dhanka sheekooyinka dhegaystayaal islamarkaana aynu dubi milicsanno sheeko ka dhacday xerada qaxoontiga waddanka kenya taasoo dunidu iska waaya badana dhex martay laba nin oo saaxiiba oo inta ay qayleen mirqaanku uu hawada geeyey kadibna intuu roob mahigaani haleele ay isla garteen inuu kii martida ah uu habeenkaasi roobka ka jirsada islamarkaana uu marti ku noqdo gurigaasi haddaba sheekaba waa ta dambaysee markii dambe uu xasuustay inuu gurigiisii go'yaalay kadibna intuu aayaruun baxay uu gurigiisii tegay oo go'i ka soo qaatay haddana kuma aanu nagaanin gurigiisi uu dib ugu soo laabtay saaxiibkii halkii ay wada joogeen haddaba sheekadaasi si ay u dhacday waxaa barnaamijka caweyska washington la wadaagay cabdirasaaq ibraahim xuseen xerada qaxootiga ee dhagaxley waa xere ka mid ah gaha dhadhaab marka laba nin baa meel ku wada qayilayay nin iskaabura gurigiis marka qolkii waa lagu wada qayilaya roob baa imaaday roob aad u fara badan baa imaaday xilligii waxaa la gaaray xilli dambaa la gaaray marka ninkan guriga leh marka iskaabulada ahaa ma ahana ninka kale nin reer la ayuu ahaa laakiin xaafad xaafadaha dhagaxley ka mid ah oo xaafad ugu fog marka ayada xaafadaha ah inta badana dhagaxley waxay caan ku tahay meel waxay ku adkaalaa biyo lag biyaha soo gadisa markuu roobka yimaado waa meel daad badan soo gala inta badan marka wuxuu yidhi war haddii reerkaada wuu fogaaye xaafadaada aad bay ufogeyda roobkina wuu sii batay aniga jaadki waan dhamaystay waan iska seexana hadhow dee isoo garab seexo oo aniga gogol kale ma hayste joodarigan yar baan ku jiifaaya kan ila soo seexo oo caaw iska bari buu ku yiri maxaa la dhihi jiray waxba reerka dhow aan roob intuu ka fiiraya waa adigu ogtuu dhahay marka kan jaadkiisiu iska watay wuu iska qayilay wuu iska marqaamay xilli dambe markuu joogo ayuu wuxuu isweydiiyey qolkiibuu toosh ku aftiimiyey karbuunkii ama tooshkuu ku aftiimiyey afartiisa gees wuxuu is yiri warneo ninkan hal joodarin uu ku jiifa hal go-n uu hugsan yahay qabow baa jiraaye maxaad hugsan doontaa buu is yiri adi ma fahantay roobkiina marka aad buu u da-aya marka ninka wuxuu sameeyey wuu baxay ninkii baa masquul usoo baxay hadduu sidaa yiri ninkii saaxiibkii ahaa de asaga u hurdayay ninkii uu yiri wartaqayla de iska joocaw inta bari ninkii ma joogo ninkii wuu soo kaajayay wuu soo laabtay hadduu hurdayay ku noqdo amin dambe ninkii oo socdo ayaa imaaday xilli tobanka saac meelaha ama tobanka saac bar waas yiri war hadday mar aan soo kacay maadan joogin halkeen aaday de halka go-adaa go- baan xaafadda kasoo qaadanaya ma garat ninkii intuu baxay buu gurigiisii tegey ha gurigiisa wixii marka hore ka reebayana roob iyo daad biyo badan ba ahaayeen ninki wuu tegay xaafadii go-i buu soo qaatay soo laabtay markaasu kii baa qoslay wuxuu yidhi war walaal waxaad halkan u beriyeysa roobka inaadan ku bixin baan rabe maxaa ku soo celiyay gurigaada haddaa tagta warneo taasaan isweydiinin buu yidhi inaan soo laabsadan baan hadiyan taasaan isweydiiyey dagaad igu igu qoslasay
sidoo kale sannadkana deegaano ka mid a isla dalkaasi kenya ayaa soomaali badan oo halkaasi ku dhaqan hal mar laga war helay iyaga oo ololo ku qaaday islamarkaana burburinaya falaasadihii guryaha u yaallay kadib markii uu bulshada ku soo dhex duulay war aan la xaqiijin meesha uu ka imiye weliba waxa uu ku salaysan yahay haddaba barnaamijka cawayska washington waxaa xilligaasi uga warramay siyaad yuusuf beddel oo ka mida dadkii bilowgiiba rigaaxay amaba burburiyey falaasadihii waxaana uu xilligaasi barnaamijka cawayska washington u sheegay in marka laga imaado intuu gacanta ku burburiyey uu sida oo kale uu soo taagnaa burburka siddeed iyo soddon xabo waxaana xilligaasi uu ii warramay uu ku sugnaa xerada qaxoontiga ifa ee waddankaasi kenya waxay ku dhacday falaas baa gabari ka jabay ma garat waan garta markuu ka jabay falaaskii baan qashinka iyo arrinta ku istaagina dee aan balxaaqa oo saddex xabo keliya oo cadcad baa ka baxay waan garta oo keliya barsamoolka maaragtay la cuno ama marxanuunka maaragtay si wanaagsan noocaasoo kale oo kastabkii uun isaga leeg marka kiniinkan baan qaaday biyaan ku riday hal xabo wuu buray marka wuu buro wuu karay waan gartay ummaddii oo dhan baa isugu kaaya timid marka adiga baa kiniinkii qaaday oo biyo ku riday haa waan gartay dadkii baa isugu yimi waan gartay marka aa ama Adiga- ama kookada marka la furayso oo burto waa soore iyo caadiga ah ee kooko oo kale waan gartay marka en adiga imise falaas ba hadda si aad jebisood maraysaa aniga waxaan jabiyey laba faraas waxaan waalaa xaafadina faraasya la kaaday dib meesha ku wada riiqnay midkiiba saddex xabo keliya ka soo dhacay waan gartay marka qiyaas ahaan markaad eegto imika meeqa falaas baad maraysaan intaad jejebiseen ama aad burburiseen adiga hadday noqoto iyo dadkaad garanaysa iyo qoyska iyo intaad la hadashayba dhammaan soddon iyo sideed faraas baan jabinay soddon iyo sideed falaas waayo haddaan si kale ku weydiiyo en muddo intee leeg baad ee falaasyadan kusoo cabayseen shaaha oo aad soo isticmaalayseen ma wax maantun bilaabmayba dee muddo badan baan kusoo cabayna wax noo qarsoonaa buu hay waa gartay laakiin intaa wax isbeddela oo dee aad dareenteen amaba dad ku xanuunsaday ama dad ku dhintay ama dad caafimaad darro ka xa- qaaday ama dad dhalmadii ka istaagtay dee waxaad dareenteen ma jira mise wax maantun soo baxay haa waa jirtaa waa jirta aniga xaaskaydaaba ka midaba iyadoo malaysaan etoobiya ka keenay sideed dood bay i dhashay sagaal dood bay i dhashay sagaalkaa dood wixii ka dambeeya way goosatayda waan gartay waxaan kaloo kuu sheegayaa Hay.
semberi waxaa ku badan dadkan qaxootiga dhammaantiis waxaa ku badan sonkorta dhikarka maxaan ku dhahday kansarka waan gartay sheekadu markaa haddaynu dib ugu Eh.
noqonno goormay ku bilaabantay dadkanse yaa warka u keenay Dee asbuuca haddan baan waxaan helay ma garatay oo ilagana waafajiyey marka xogta halka idinka soo gaadhay ma ma ma idinku soo degtay un mise meel kale aad ka hesheen mae salaaskaa jaban baanu ka helay oo ilaahay baanu tusay waan gartay markaa siyaad en dee waxaa la yidhi dadweynihii waa isu sheeg sheegayaanoo qoloba qolada kale la hadlaysaayo waa la isinsii gaargaarsiinayaa wararkii marka Dhamma- se- dhammaan dhammaan dhammaan intaan ka warqabo waa eh, xerada ifo dhagaxley meesha la yidhaahdo xagardheer gaariso north eastern oo dhan ilaa mandera waxa weeyaan farasyada waa la riixay waan gartay caadiyan dee saynu naqaano soomaalidu shaaha aad bay u cabtaa oo waxa weye bulshooyinka shaaha aadka u cabbay ka mid yihiin noloshooday ka mid yihiin cunto hadday cunayaan iyo hadday sida kale u cabbayaanba dee dabcanna waaba isku macsuumaanba oo shaah baa laysu shubaa dee shaahi hadda maxaa lagu Waa shaah.
shubtaa ee lagu cabbaa magaalooyinkii mar haddii la jejebiyey oo ay dadka falaasyadii iska jejebiyeen abriiqdii hore xitaa abriiqda waa la wada bedelay oo waxaa soo gatay ibriiq cusub waan gartay abriiqdaa cusub baan ku cabaynaa dhaqankeeni iyo hiddabaankeenni baa bahaaba
haddii aynu dhegaystayaal kusii socono dhanka sheekooyinka oo aynu markanna u kacno dhanka iyo dalka isaguna ku yaala bariga qaaradda afrika ee jabuuti islamarkaana aynu soo qaadanno sheeko ku saabsan inan ama waa gabadh qofba waa sida uu yaqaanee iyo hooyadeed oo naas wada nuugay waxaa laga yaabaa dhegaystayaal inaad isweydiisaan sida ay ku dhacday amaba ay ku suurto gashay hawshaasi kolley waayaha noloshu iska badane waxaa sheekadani ay ku dhacday ayaan cabsiiye xuseen waxaana ayaan u warantay waryahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax waxa aan cabbayey caanaha hooyaday iyo caanaha ayeydey waxa weeyaan hooyaday ayaa allah u naxariistay markii ay dhashay bay xanuun bay igu dhashay goomay gashay labaad dhinacii kooma ku jirtay aniguna waxaan ku dhashay xanuun ano bugtaana oo wax xoog u yara markaan dhashay miisaankaygu yaryahay wax la isyaali waayey kadib waxaa la sameeyey ayeydey hooyaday dhashay ayeydey baa isoo qaadatay naaskayga isiisay labaatan cisho naaskii ayadey aanu cabaya bay habeenkii koob iyo labaatanaad allah u naxariistay hooyaday baa koomadii ka baxday waxay tihi aawo waxaan dhalay maxaan dhalay ilmihii muu iga dhintay aaway kadib anigii de maasha allaah oo naaskii ayadii cabayo gabardee ayadada hoosta ku haysatay oo kabacdaya baa loo soo qaaday waa kan baa layidhi labaatan beri marka naaskii ayadii cabay habeenkii koob iyo labaatanaadna naaskii hooyaday baan cabay marka saasaa labada naas sidaasaa igu dhacday saasaan una cabay
guriga maarata qof sidoo kale laba naas cabi naaska ayadii iyo naaskii een, hooyadii mayma maqal laakiin laga yaabaa haddii la ritaya ina la heli karayo dad badan waxaa laga yaaba markay maqlaan inay is oranayaan qof laba caanasay ku dhacday laakiin hooyo ayadoo yar bay guursatay dabcan ayayna ayadoo yar bay guursatay haa hooyo iyadoo yarbay guursatay ayeyna iyadoo yarbay guursatay marka hooyo curadii ayayay ahayd aniguna hooyo curadeedii baan ahaa habareertayna kuritambayskiiba ahayd saasaa marka keentay inaan is soo gaargaarno marka ayadii waxay haysatay kuritambayskiygii kadib waxaa dhacday gabadha yareed iyadoo naaska siisaa bay hooyadayna aniga igu curatay markii hooya aniga igu curatay hooyana ay kooma gashay wax la isyeli waayey oo naaskii dee aan u helo wakti aan ku cabiya oo nasiib adigii habrarta isku da' baa tii marka anigii habartay haa wax yar baan kala weyna isku daabana isku sanad baan wala dhalanay dee ayadii maasha allah xoog baan u jeclaa waayo naaskaygii baan u hor cabiso maha ayadii hooyaday imay kala dhacayn labadeydii hooye weyaan dee inkastoo ayadii hooyaday un tahay haddana ayeeyo iyo hooyo labadaba way yahay maadaama laba caano cabtay oo labo laba caano kala duwanaad cabtay oo iska mucujisaba tahay oo caanihii ayadaa hooyadaa dhashay naaskii hooyadaa nuugtayba aad sii nuugtay maxaad dadka kaga duwan tahay dabeecadaada oo maxaad tirahdaa waxaan naaskii malaha aad nuugtay bay kaaga yimaadeen kolley dee in la isfaaniyo ma fiicna laakiin waxaan u malayn dadka inaan ka dabeecad fiican ahay Een, hooyo way dhimatay allah naxariisto Een, ayeeye xagee ku nooshahay hadda iyaya hadda waxay ku nooshahay etoobiya waxay ku nooshahay kilarka shanaad tigtiga Een, magaaladaad ku dhalatay labada naas aad ku nuugtay cajiibka waa xagee bay ahayd hargeysa hargeysaan ku nuugan ku dhashay markaad kooy markay dhamaatay xilligii een, hooyo xanuunka kasoo baxday Een, ma laguu sheegay marka dambe inaad naaska ay mar dambe dib lagu siiyo aad aad u- aad aad een, u xiisootay naaska ay haa ayeeyo horta naaska markay siisay kabacdi waxaa dhacday markaan waxoogaa koray hooyo way shaqayn jirtay ayeeyo unbay haysan jirtay hooyana habeenkii bay hayn jirtay ayeeyana maalintii bay hayn jirtay waayo hooyo waxay ahayd qof suuqliya kadib markaan koray ante maskax yeeshay baa la ii sheegay in aan naaskii ayeeye cabay caruurteeda kalena ayeeday anaa xoog waxoogaa ka jecel oo caruurteeda kale say u yihiin anu uma yihiin ayeeday xoog marka waxaad xiriir kalaa idinka dhexeeyo oo ka duwan xiriirka ka dhexeeya walaalaha kaliya adiga maadaama aad naaskii jaqday haate naaskii baa keenaysa maha ayeeyanimadii naaskii baa ii dheero naaskaygii baan cabay marka waa laba waa laba waalid marka laba hooyaa leedahay laba hooyaan leeyahay
dadka waad ka nasiib badan tahay ka dhiganta haa aniga kul waxaan ugu nasiib badanay waan waan ka duwanahay dadka dadka habaryartaadii aad naaska isla cabteen marmar may ku tiradaa nacaanii baad iga cabtay markaa yaraayo waad ciriirisay oo marmar ma isku dhacdaan isku xanaaqdaan soo isku fiicantiin may wallahi habartii xoog baan iskugu dabeecad xunnahay malaa waa naaskan wala cabnay nacaanii baad ka cabtay caanihii baan ka cabo marmar way igu carootaa marka waa caaniheygii dee baan ku soqoqoliyey laakiin maasha allah way jeceshahay habartayna waa hooyadeydii labaad marna waa walaashay marka dee waa kaas haddii habartan walaasha maadaama isku naag isku naas nuugteen waa walaasha haate waxaa la yidhi walaalaha labada isku dhalishay xigaasna coos yar laalaaya soo maha maadaama inta isku dhalishay xigana naas wala jaqeen habartii naasna waa wala jaqnay waana waalidkay waana walaashay marna waan isku kacnaa marna waan isjecelnahay haddii aynu dhegaystayaal hore ugu sii soconno dhinaca sheekooyinka sanadkan laba kun iyo siddeed iyo tobanka aynu barnaamijka cawayska washington ku soo qaadannay islamarkaana aynu markana jalleecno dhinacaya qaaradda yurub iyo weliba sheeke ka dhacday bal dhegaystag weligaaba maqashay amaba ma la kulantay nin haweenay raba inuu la haasaawo islamarkaana tiro ku shukaansanaya waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso talow maxaa ku kalifay se siday isku fahmayaan labadaasi qof waxaa inoo faahfaahinaya maxamed yuusuf bidhiir oo ku magac dheer badda oo sheekadaasi ay isaga ku dhacday magaalada la brest haye oo taliya faransiiska xaggiisa galbeed ku tahaalaan uu nimi haye magaaladiibaa maalin dabeedna aniga inaan cabdi loorison isku kala sayn baa dabeedna maalin maalmaha kamid a meel baarka Hmm.
ayaan magaaladii brest anagoo fadhinaa ayaan halkaa ka arkay inaan Baak- baakna markaa waxa weeye waa waa beeraha lagu nasto meelaha lagu nasto ha haye oo oo meel moola horteeda ku taala waan garta markaasaan cabdixakiin de raggu jabkiisu ka sheekeeyaaye waxaan siri ninkiibaa inan soo qosli soo qurux badan oo faransiisaba haye ayaad aragtay markaasaan ku uri de iska dafdaflana waan ku uri warina taas naag waa naag noolba naagtaas gabadhaa waa shugaadsanaya waan ku uri cabdi haye haye markaasuu uri faan weyna maxaad ku shugaadsan ma afar garan faransiiskana inta badan faransiis mooyaane Hmm.
badanaa luuqadahooda kale xataa hadday yaqaanaan kuma hadlaan aad iyo aad dabeedna markaasaan inantu way qosilsaa dee kariism badan baa ka muuqda farxad baa ka muuqata wajeedo anna qosolkii baan kala hortegay adu waxay soo socotaa inantii bay soo gaadhay haye inantii baan ku yidhi do you speak english oo markaas ingiriisi baan ku hadashaa markaas u tidhi no no no no no Haye.
markaasaan dibtaba jik bay igu noqotay markiiba meel kalaad u dhaaftaa ma jirtee dee xaggee talyaani baan ku hadashaa talyaani no no no no faransiisna dee ma soo roganayo faransiis meel jabuuti baan beri yara tegay haye waa Waxaa- faransiiska oo Eh, faransiiska loo garanay waxaan war xasuustay ba heestii haddaba ibtina waatana inaga afkaradii ay noo samey dabeedna markaasaa de ninkiina waa naga soo cariya meeshii buu fadhiya isaguna ina ku noqday iyo igaba dhacayso ilantiina waatan iga soo xidhay albaabadii qiyaasaana ku soo eegaya halkaas soo fadhiya dee isna uu sheegaya wixiina waa sakana de waxaan sheegaya waa sakana waa maataraf sakana waa haye guddo yar gudaheed waana go-aan gaadhad haye markaasaan de maskaxduna xoog bay ushaqaysaa cabdixakiin haye markaasaa tiroolii sodigii jibuutina tegay faransiiska maa berigi waxaa ka baran haye markaasaan waxaa xasuus waxaan xasuustay inaan tirada ilaa saddex iyo toban afar iyo toban ka bartay Hmm.
iyo xaafadihii jibuuti magacyadoodii haye iyo wadooyin ku yaala jibuuti haye iyo maxaan ku idhahdaa duuduu faatuum oo buug malaha lagu dhihi jiray markay soo xaga baxaa maduug buug ka oli jirtay haye duuduu faatuum ku taalay haye dabeedna intii aan aqaanay dee ayaan sidhi alla sidan si maaha ku noqone wuxuun dhe inantan wuxuun dhe markaasaan idhi aan deed ruwa kaa sainkiis wiis neefkiis toos toos kaartet ruwa kaartet tra kaartet ruwa waa xaafadii kuwaasina ridi goal efri fatis efri trais fish fish baan ugu dambeysay iyo rindefo baan ugu dambeysay rindefogu waa malaha ballanta wey mid baan ka maqli jiray de waa gartay waa marka la ballameen la baxo ayaye oo ballanta rindefo baan ku dambeysay qosal bay dhaqdhaq waan ku celiyay intaan iskaga ceshadaa kolba alla wayga wayga dhamaartaa iyadiina way ku hor taagan tahay aduna intuumad ku celinaysaa intay alla waan ku celiyay aadeed waa kaa tahay Haye.
qosol bay iyo kaardeed waa iyo ridigool iyo efri fatis Haye.
qosol bay iyo yarti jaadrog
mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba cawaysin wacan oo wanaagsan welina waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka cawayska washington oo aynu toddobaadkan ku milicsanayno qaar ka mida sheekooyinkii iyo weliba qisooyinkii iyo sugaantii aynu ku soo qaadannay sannadkan laba kun iyo siddeed iyo toban ee sii dhammaanaya dabcan dhegaystayaal sannadkan laba kun iyo siddeed iyo toban barnaamijka cawayska washington waxaa marti u soo noqday islamarkaana u soo warramay hal abuuro fanaaniin mulaxamiin iyo weliba musicians amaba kuwa muusiga tuma iyo weliba qaar kaloo badan bal haddii aynu soo qaadano cabdikariin faarax qaarey oo ku magac dheer cabdikariin jiir kana mida laxamiistayaasha laxanka soo saaray heeso badan oo bulshada soomaalida dhexdeeda aad caan uga ah islamarkaana ay qaadaan fanaaniin yaguna caana oo badankoodu ay ka tirsanaayeen kooxdii waaberi cabdikariin oo horaantii bishii toddobaad ee sanadkan barnaamijka caweyska washington u warramay ayaa la wadaagay qaar ka mid a heesaha uu laxanka saaray iyo weliba kuwa uu qisadooda u soo joogay kuwaas oo uu faahfaahin ka bixiyey sida ay ku yimaadeen bal aynu soo qaadanno qisada heesta sabab kale hamoodin ee ay qaado fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuura taasoo cabdikariin uu sheegay in qisada sheekadaasi ay isaga ku dhacday waa kan cabdikariin oo u warramay saare cidla nuur xilligaasi qisada heesta anigaa lahaa teeba cali kaamiyaan ula tegey waa heesteen sababkeeda hamoodin iyo buusa sheeda fuusha labaduba sheekadu anaga ku dhacdo waan gartay markaa ee, maxamed ma jacayl bay ahayd sheekadaasi jacayl bay ahayd waan gartaa markaa inantaad jeclaatay maxamar bay kula joogtay mise hob yaad kaga timi waa maxaa wa- wa- waa maxaaska carruurta ii dhashay ayay ahayd maasha dibna waxay allah ku dhacday dibnabe diri dhabe markaa xamar baad wada joogteen xamar baa ayay- ayay- ayay timid markaa een, sabab kale hamoodina markaad u qaaday eh, ma ogeyd in iyada loo sameeyey Eh, eh, way way ogeyd maxaa jira eh, marka rafaad aan leeyahay rafaad noqota buursaskeeda fuushee Mm.
waa mar ay caro- carootay buurtu buurtii ma ahayn daale iyo seeq iyo bu- ma ahayn haye buurtu waxay ahayd bu- bu- eh, buurindi buurta madaxtooyada ka shishaysa madaxtooyada villa soomaaliya ah, buurta ka shishaysa haye oo marka loo socdo bakaala ayay ahayd buurta haye markaa xaggaasay tagtay xaafad halkaa ku tahay xaafadalkaas ayay tagtay markaa safaad waxaad tiri- noqotay buurtaaka aduna soo rogaan raasana kasoo deg si ayaga sa kala raagi doone markaa maxamed cali kaari aad uga sheekaysay deetana isagaa heesta ayaan tumiyey uga sheegay
waa hagaag dhegaystayaal cabdikariin jiir haddaynu intaasi kaga nimaadno isla barnaamijka cawayska washington sidii xagga horeba aan ku soo tilmaannay waxa aynu ku wadaagnay qisooyinka ay ku qotamaan heeso badan oo aad loo dhegaysto cabdiqafaar ciise cali oo ku magac dheerina ciise cagoole waa aqoon-yahana dabcan sida oo kalena hal abuure heeso doora oo ay qaadaan fanaaniin caana oo ay ka mid yihiin maryal mursal ciise khadra daahir cige cabdiqaadir bagaag iyo weliba axmed cali cigaal haddaba cabdiqaadir oo haatan ku nool gobolka californiya ee waddanka maraykanka ayaa barnaamijka cawayska washington bartamii sanadkan isna la wadaagay qisooyinka ka dambeeyey qaar ka mid a heesaha uu curiyey ee ay ku luuqeeyaan fanaaniintaasi aynu soo xusnay bal aynu soo qaadanno sida ay ku dhalatay heesta galaydh ee u qaado fanaanka cabdiqaadir bagaag xuseen aw faarxalahan heesuu tiriyo la oran jiray fiid meerta duushaay yaan maqla dooraadiiha ka maqal haya marka waxaan bal adiguna inaad fariin shimbir u dhiibi kartid isfiiri waan gartaa marka waxaa kaloo jira dhaqan ahaan markaad wax samaynaysid hasab ma anigu si yani yani waayo aragnimada anle waxa waaye haddaad wax samaynaysid wax adiga kugu kooban maaha marka waxa waaye qofkaas ama isku gobol ahaada ama wadan ahaada isku afkaaga hadduu ku hadlo ha aad wax ku markuu qofkaas maqlo inuu waxaas wuxuu la xiriiri kara ama uu dareemi kara ay noqoto wey haddii kale haddaad adigu iska hadashid oo waxaaga uusan adiga ku dhaafsanayn hal abuurnimo maaha waa xarafiqaan qofka xaraf hadduu wax ka samayn karo ma og marka saa- saas ay- marka waxa weye dhaqan ahaan soomaaliya masalan anigu caradan joogaa ka hadlaya haya waxa waaye iskuulka masalan gabar haddaad istaqaaniin oo kale shukaansi iyo haasaawiya mid xaafadooda iskama tegi karta haddaad guriga garaacdo aabaheed kaa fuulo dee waa lagu qaraacaya adigana may lagu garaaci maya adaaba ku dhiciba banaanka inaad ku dhacdid bay noqonaysaa haya marka eh, shimbirtii baan u sheegay waxaan leeyahay hagilgilin albaabka gacal baa ilaashay ila odaga haddii guriga kaa furay inkaashu aad iyo aad waalidka hadduu ku arko waa kala dhimanaysaa absolutely Aha.
marka een, waxaad eh, matashay oo maskaxdaada aad ku sawirtay inantii oo gurigii joogto oo inankiina markaa doonay inuu fariin gaadhsiiyo fariintiina galeydh loo dhiibay oo wakaa deetana albaabkii iyo tartiib protocoolkii xataa waad raacisay sidii guriga loo gelay marka waa inuusan xataa marka guriga guriga oo dhan maaha waa inaad guriga u tilmaantoo tiraadid waa Aad guriga iyo- noocaasi guriga lagu dirayaa maaha guriga oo dhan maaha Mhm. meeshaad leedahay een, ha gelgelin albaabkii gacal baa ilaashee guudka uga soo dego madaarada dambe kasoo dhacbaa arrintaasi
maya guryaha qaarkood dayd bay lahaayeen weyn ma ogta aada iyo aad ha marka waxa waaye eh, gurigan uu tilmaan buu leeyahy waxa waaye waa kan geedka weyn lahay gur- guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leh hahee saasuu tilmaantii kusoo raacaya waan gartay marka heestii een, bagaag baad u dhiibtay laxanka iyo muusig ayaa saaray Eh, axmed cali cigaal deetana bagaag baa ku luuqeeyey tartankii markaa wuu kaga qayb galay dartad buu kaga qayb galay haddaana qaldanayn ay tahay inuu qofka labaad noqday bal aydin wada dhegaysana heestaasi galayd galowga iyo haddii argoni miraba gurxan lagama waayo kugu gariira ada qurux gobeediyo aybaad gaar ahaaneed ilaaw ku siiyo gidigood ku dhaafe ada qurux goobeediyo ibad gaar ahaaneed ilaw ku siiyo gidigood ku dhaafe adaa gesiyon biqine galaygo wadaa adaa gesiyon biqine galaygo wadaa dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib
waa hagaag dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubna qaar ka mid a heesihii hore ee barnaamijka cawayska washington aynu ku wadaagnay ee ay curiyeen hal abuurada iyo weliba mulxamiintii laxanka soo saaray heesahaasi sidoo kalena barnaamijka cawayska washington kama aanay madhnayn ee dhanka heesaha dambe iyo weliba fanaaniinta aadka loo jecel yahay islamarkaana loo dhagaystay waayadan dambe waxaana ka mid ahaa fanaaniintii muddooyinkaasi martida u soo noqday islamarkaana u warramay barnaamijka cawayska washington fanaanka maxamed siciid cabdi biike bal aynu ka soo qaadanno qisada heesta qof weyn ani iima tiid oo ah mid ka mid a heesaha dhowaan uu soo qaaday fanaanku islamarkaana baraha bulshada muddo lagu hadalhayey waa kan biike oo sharaxaya heestaasi islamarkaana u warramay wariyahayaga saagal mustafa xasan nuur qisadeedu waa qisaan cajiiba maasha allah aboonkuu ka sheekeeyey habeenkan qaadayay qof weyn ani ima tihid horta sagale saad u ogtahay mooyo jacaylku ma gaboobo weliba waxaan aaminsanay afartanka marka kor loo dhaafo inuu markaaba soo dego jacaylku inuu sii dego inuu sii dhaafo toddobaatanka siddeetanka naftu helbay u baahan tahay Haye. marka waxaad leedahay intaasoo ka waa isha galgacale mar haddii laysku dulgaboobo Ha.
oo weysada iisoo dhiib iyo tukubada ii qaba iyo Ha.
suuligayga iyo ii Ha.
garbaj markaasaaba xubbiga dhabtii u bilaabmaa maasha allah jacaylka gebigiisu waa wehel marba marku waana wax wanaagsan jacaylku ilaahay baana bixiya oo dee waxaan mar kasta dee aan ku keenay dee qofkii markii inantii ay kula soo jabto wakti badan waayo badan dee kula soo curto ama qurbaha joogta ama dalha joogtay waa in noloshii kula soo koriso markay yar weynaato haddaad dee laado oo haddana meel kale u boodo ma fiicna waa inaad qaadaa qof weyn ani iima tihin niyadda u kaawadaysaa oo waxay ku qosasho u geysaa oo waxaan ku yidhi jacaylka qalbiga laga koriyaayo waa sidaa u- sidaa darteed baan heesta ku keenay qof weyn aniga imatiid
maxaa soo wada jirnoo nolosha weeltoo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayli kuwaye umada ku waraabiyoo muxibo ugu soo wanqalay ahay wadadaba ahayn maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan ma jiro wadka ruux horkii waa yeelka noqdaa xubbiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo dahi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid
gudahanba dhegeystayaal waxaynu intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan kaasi oo aynu dib ugu milicsanay qaar ka mida suugaantii iyo sheekooyinkii aynu ku wadaagnay barnaamijka caweyska washington sannadkan sii dhammaanaya waxaanan idin leeyahay waa inoo iyo sannadka dambe iyo weliba nooli kulantee